Naqshadeynta waxbarashada ayaa ah halka lagu gaari karo horumarada ay ku tallaabsadeen dalalka qaar. Dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ayaa ka hadlay sida loo horumarin karo adeegyada waxbarashada.
Waxbarashada waxaa lagu kobcin karaa siyaabo fara badan ay jirto. Waxbarashada horta waa waa fili aad u ballaaran. Waxaan leeyahay koley waxaa lagu kobcin karaa waxyaabo badan oo jirto. Waxaa ka mid ah in kow bulshada in la in oo la dhexgalo kadibna lagu sameeyo waxba wacyigelin waxbarasho kaleente lana jecleysiiyo waxaa kaloo xataa maxaan ku rahdaa oo lagu baraaruji karaa in bulshooyinta kaleente in oo laiskugu keeno kaleente loo miceeyo waxbarashada ay leedahay sidaan ognahay xataa waxbarashada qofku maanta wax bartay iyo qofkaan wax barin horta waa waa way kala duwan yihiin oo qul hal ladii yastawi aladiina laa yaclamuuna huwa aladiina laa yaclamuun ninka wax barta maanta iyo ninka aan wax barin waa kuley waa aftiin iyo mugdi ay kala yihiin ubadka joor horumarinta waxbarashada lagu horumari karo kow horta waxaa basic ah in oo waalidiinta kanta lala xiriiro markaan dad aan leeyahay waxaa oola jeedaa macnaha qofku maanta wax la baraayo wuxuu micnaha ugu tiigsan yahay waalidka waalidkani waxaa lagu baahan yahay inay garab qabtaan bulshada koleente ee kasoo dhex saaraan